asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan dhinacyada badan iskula eegno ama aan sheekooyinka badan ku soo qaadanno innaga oo rabna haddii rabbi idmahayo inaan howlo badan dadka u soo gudbinno kuwaasoo laga yaabo inay bulshada waxyaalo badan oo muhiima ay u soo kordhiyaan ama waxyaalo badan oo muhiima ay uga digaan waana xubinteena murtida maanta oo laga yaabo inaad mahmaahyo badan ku dhex aragto ama aad ku dhex aragto sheekooyin caalamiya ama aad ku dhex aragto tusaalayaal kale oo adiga lafahaaga ku anfacaya xubinteenaas iyada yihi waa xubin hadba dhinac ka imaata iyada oo hadba qaab hor leh rabta inay wax kuugu sheegto taasoo ah mid laga yaabo inay si qabow iyo si kululba wax kuugu sheegto ama si degan iyo si koraba ay wax kuugu sheegto waana xubinta murtida maanta oo iyadu ku jaango-an afkeenna hooyo ayna soo gelinna wax erayo ah oo ajnebi laga soo dayinsaday ama dad kale laga soo qaatay waana xubinteenna murtida maanta oo aas-aaskeedi iyo asalkeediba uu yahay haddii eeba idmahayo mid maaragtay ku jaan go-an innaga soomaali ahaan iyo nolosheenna iyo afkeenna iyo tusaalayaashiisa ayay aas-aas u tahay taanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii e b waxaa la yidhi qof laba ku siiyey dad lalama simo ruux laba ku siiyey dad lalama simo ayay xubinteena murtada maantu ina leedahay haye ruuxa laba ku siiyey aan dadka lala simaynin waa kee qofku hadduu laba ku siiyo dad lalama simo ayay xubintu ina leedahay sad baahi leh iyo talo sugnaan leh ruuxii ku siiyey dad lalama simo ayay xubinta murtida maantu ina leedahay aada ugu fiirsa dhegaystow waxay ku tidhi sad baahi leh iyo tala sugnaan leh ruuxii ku siiyey dad lalama simo ayay xubintu ina leedahay haye labadan maxay yihiin marka waa sad baahi leh adoo baahan oo u baahan oo baahi dheefeedu ay ku hayso ama baahi lacageedu ay ku hayso ama baahi xoolo ay ku hayso qofku hadduu wax ku siiyo oo wax kuu taro oo abaal noocaasa kuu galo dad hala simin waa inaad baahan tahay halkaa waxaa ka cad mahmaa waxaa jirta muhiima oo dhahaysa baryadaada iyo baahidaada ayaa laysla sugaa haddii baryadaada iyo baahidaadu ay kala hormaraan oo adoon baahnayn aad baryootanka barato waa dhibaato cidna hadhow markaad baahato xukuuma dhiibay mahmaadan waxay kuleehay baryadaadi iyo baahidaadii ayaa laysla sugaayo labadaa waa lays waafajiyaa tiibay marka tan inoo caddaynaysaa oo waxay leedahay sad baahi leh haddii waxan haddaad u baahan tahay ama xoolahan ama lacagtan ama raashinkan haddaad rabto baahi u kahaysay dee qofka abaal buu kugu leeyay haddii laakiin ayna baahi kayno faakahaysi uu kuu siiyey de taas faakahaysi bay ahayd abaal kuguma leh waxba kuguma leh kuwa baahan baa jira kuwa inuu siiyay ahayd oo meesha soomaalida ay ka dhahdo nin qada haysta ay soomaalida quraac ugu dartaa taa looma baahno taasoo kale dhaqdhaq baa la dhahaa haye waa sad baahi leh kaas ninkii ku siiya wuxuu kugu leeyahay dad kulama sinno sad baahi leh qofkii ku siiya kaasuu dadka kulama sinno waa midka labaadee waxa weeye waa tala sugnaan leh talo aan leexleex lahaynoo halkii loogu talagalay ku dhacaysa waa talo sax ah qofkii ku siiya waa sad baahile iyo tala sugnaan leh labadaa ruuxi ku siiya dadkuulama sinna ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay sababta ay labadaas marka taladuna waa inay sugnaan leedahoo waa inay talo ku anfacaysa tahay oo talo aan leexleex iyo huhaagelaynin waa inay noqotaa taladu talo sugnaan leh labadaa qofkii ku siiyey dad kuulama sinna bayna leedahay xubinteennan murtida maanta mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi darajo waa dalabyo layska daba sugay darajo waa dalabyo layska daba sugay